haatanna ismaaciil oo dhinaca iga fadhiya bal aan ka codsado barnaamijkii hibada iyo hal abuurka kaas oo aad ku maqli doontaan silsilad cusub oo la magaca baxday dhalanteed
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka toddobaadkanna waxaa inoo socotay silsiladeenii cusbayd ee inugu magac daray dhalanteed oo aynu kaga sheekeynayno waayaha dhallinyarada iyo duruufaha kala duwan ee soo food saara waxaana ka qayb geli doona haddii rabbi idmo hal abuuro dhallinyaro ah oo kala duwan oo dhammaantood curin doona maansooyin cusub oo la jaan qaada silsiladan sheekada silsiladani haatan waxay maraysaa dhinacii tahriibka cabdi waa mid ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee si fiican u koray dalkiisana ku helay waxbarasho hase ahaatee waxaa raad badan ku yeeshay humaag uga baxaya meel durugsan iyo nolol dhalanteed ah oo uu ka dhex arko shaashadaha wararka tebiya taasina waa arrinta ku dhalisay in uu safar tahriiba galo haddaba cabdi iyo dhallinyaro kala duwan ayaa tahriib galay doon ayay raaceen markii ay badda dhex joogsadeen hirarka badduna ay dhinac walba doontii kaga yimaadeen ayaa su'aalo badani ay hor yimaadeen kuwaas oo ay jawaab u raadinayaan marka hore zakariye jaamac muuse ayaa fariintan ka soo qaaday saaxiibadan tahriibay isaga oo sifaynaya ujeeddada ay u tahriibeen caqli aan dhadhaba iyo maskaxdoon dhalaashiyo dhaka kala ha joogtee saaxiibkay dheegow balaan kuuba dhiibe hal uu dhuug cunaayo dhunkaa lagu sallidayo gafanuu dharqanayo takardheega hayso dhuuqayo miigo shilin lagu dhaqaajo cayayaan dhammaantii dhiiggeeda quuto hurya dhuuqda duhurko aan dhooni cunino wax yaroy dhadhamisiyo dhulka daaq ka helino dhababaco ordaysaa in ay caana dhiiqdiyo dhiil xoorle iyo dhay godlo dhoolma tidhaahdaa haddaan gees kalaw dhigo dhallinyarada maanteed dhulka aynu joogne dhoofka iska daayo maskax fiican dhaliyo dhaka keena leedaa dhammaantood sidaasoo dhuugaasi cunaya dhaar baan ku mariyey bal aan kuuba dhiibe saaxiibkay dheegow adigoo dhibkaa qaba dhakafaar xanuunsada dhuuntaada ceesh marin dhaban aan hurdada dhigin weligaa dhammays noqon maskaxdaadu dhadashiyo fikirta warma dhiiqda inta dhoofku sharaf yahay qurbajoogu dhalad yahay shacabkaygu dhiman yahay dhagarqaba mas-uul yahay inta ruuxa dhiiggale midhmidhkayga dhiidhiya ee xuma ka dhowrsada dhulka lagu xabaale ruuxaan dhammayn iyo lagu sheega dhoohane inta beentu dhayd iyo ka caddahay dharaartee dhabta ruuxa ka hadlana dhibsadaan dadkeennuye nolosheennu dheesh iyo dhalanteedka wala tahay dhulkeennuna sidaa yahay lama dhowro xumahoo lama dhaga adkaado dhibta laguma waaree aakhira tan dhaantee dhoof geeri dhimasho ah mar haddaan dhulkaygii oday dhoof ka yimidoo dhacdhaxaysta mooye nin dhulkiisa joogo dhaqda xoolihiiso dhitadiisa maalo dhaqankiisa jecel iyo dhallinyaro naf ka lahayn mar haddaan dhulkaygii dhaqankiisa yeelkee si kastuu u dhiman yahay ninka dhoof ka yimid yahay ninka loo dhisaaye dheeman loo aroose dhay iyo lis caana inta loogu dhuro weel dhiigga loo shubaaye jacayl dhaba dadkuu qabo mar haddaan dhulkaygii caliyow dharaar qudha dhallinyaro xus ku lahayn mar haddaan dhulkaygii dhurwaayada i haystee dhiiggayga miirtiyo nin dhaqaale haystiyo tuug siyaasad dheeftiyo suldaan dhaqan ku ceeshiyo afmiinshaha dhex joogo wax ka soo dhacsanayiyo dhagarqabe dadkiisiyo maati maatida dharqanayiyo ganacsade dhuranayo dhiigga miiranayiyo dhuuniqaata mooye ka dhargaynin ruux kale kollay dhaami mayso dhaxaynu samirnee mar bay noloshu dheegow dhimashadu ka roontee aan dhintee idaayo aan dhaafna dunidee adna kaalayla dhimo aad buu mahadsan yahay zakariye jaamac muuse oo ku sugan dalka congo cabdi laftiisa ayaa fariin laga soo qaaday wuxuu ka hadlayaa dareenka uu ku sugan yahay isaga oo fariin u diraya hooyadii dhudi bulsho yahay dhanqalantee hubsashadii ka dhimatee dhalanteedka raacdaay dhibanaha afkiisii balma kuugu dhaartaa dhambaaluurka hooso ah balma ku dhammeeya dhibanihii wuxuu yidhi xilka kaanu dhiibaa markuu wacadkii dhinac maray markuu samihii dheeliyey lama hura dhulkaygow dhudug hooyadayey dhimashadu ha joogtay anigaa dhaqaaqay waxba dhayga kawgoyn duniyahay dhammaanteed dhalanteed ku yaala duniyahay dhammaanteed dhibka iyo rafaadka iyo dhagaruhu ka buuxaan duniyahay dhammaanteed dhiiladu u huyataa walee dhaqashadaaduba waa dhaawac iyo ciil baddu dhaygag weyna dhaxan iyo qabow iyo dheel iyo lur badana biyuhuna dhanaana maxaa dhuuxa kaga jira halkaa markuu marayo waa qof tahriibay markaa baddii laashkii buu saaran yahay markaa isagoo laashkii saaran buu inoo warramaya wuxuu leeyahay baddu dhaygag weyna dhaxan iyo qabow iyo dheel iyo lur badana biyuhuna dhanaana maxaa dhuuxa kaga jira halkaa markuu marayo markaa doonayaa inuu dadkii ka dambeeyey ee dalkii ku hadhay u warramo wuxuu yidhi ninka dhiita joogow dhambaalkiiyo warkaygaba dhaqsa iiga gaadhsii dhammays hooyadaydii igu dhaadanaysiyo dhudi waxaad tidhaahdaa badda dhumucda weyn iyo mawjado isdhaafiyo laash baan dhex jiifaa dhimasho iyo nolol baan maanta u dhexeeya telefoonka soo dhaca labadaa miduun dhowr aad buu u mahadsan yahay hal abuurka da'da yaree nageeye khaliif oo ku sugan dalka etoobiya oo fariintan halkaas inooga soo diray ama maansadani tahriibku kuma eka cabdi iyo dhalinyarada la socota oo keliya ee xataa qoysas wada socda ayaa tahriibka ka mid a ama doonta saaran jawigii baddu waa sii xumaanaya dardaaran ayaana saaxiibada qaarkood ay u holladeen haddaba hal abuurka cabdiqaadir weheliye ayaa arrintaasi sawir ka bixinaya maansooy dhabii maqal adigaan ku dhowrto hanti iiga dhigan oo dhuuxayga feertiyo dhiiggayga foofiyo dhismo qaabadaydiyo dhabarkayga saantiyo laabtaba ku dhigan oo aniga dhabcali maansooy dhabii maqal weligay ma dhaawicin sharafkaaga dhaladka ah kuma dhaafsan weligay dhuun iyo wax sii degan dhayal dhayal ma faatihin dhubcasiyo araarah xildhabaysan mooyee dhobxol iyo ka guuraan weligay kumaan dhigin wax dhambaan kubaansho saddex kuu dhardhaaree maantoon dhibaysnahay ma ii dhaaminaysaa dhar ma ii xiraysaa dhiftinada iqooliyo dheehaygan doorsamay diiftiyo dhukaanyada dheecaankan iga baxa dhakhtar iga daweeyo dhimirkayga baano iga talo dhufcaalada dhiifoy ma noqotaa afartaa dhambaalkiiyo horumar dheeli tiraneed afar kale dhusmada meel aan ku dhaabay weeyaan sheekadu dhab weeyaan waa dhool sidiisoo wax dhammaaday maahee dhoqoryaaga muuqdiyo waa dhaankii yurubo kuma loo dhaxayo deef laga yabooho dhalanteedku baahee bal wixii aniyo dhool ina kala dhex yaallaba dhegahaba u raadhex dhool iyo ninkeedii wayagaa isdhaarsaday hiyi ka cadhab loo furay dhoof loo tashiilsaday saxaraha la soo dhaaf liibiya dhirbaaxyo saynuun ku dhabanaan la dhunshoo lasoo xiray dheef waana lagu fiday lagu rara dhimbiilaha dhambaladiina loo diid ogow dholna xaamilo iyo waa dhallaan uur sidkii way dhammaysoo bilquraaba uga dhiman dabadeed mirtii dhexe doondhaansan lagu beeg ruxantoo dhaqaaqdo waxay dheeli socotaba siday dhaan aroor tahay waxay dhuuma yubisaba dhinacyadii daloolsame dadkii badi dhawaaqiyo gurxan laysla dhaaf dhaaf duco laysku dhindhin dhimashadii u soo fooc dadkii badi dhareeriyey waa toban dharaarood halka dhuuni laga qaday naxar naxdin dheeriyaa timid kolkay hirar dhuftaan bay biyo dhoobanayaan gudaheedu waa dhaan dhabargaarna weeyaan wixii laysdhalaalshaba sowmayna dhicin oo afka xoor ka may dhigan dhool waa sagaal bilo sow dhaarid may noqon halyaygii u dhaxaysuu daalaa dhacmuu odhan dhimashada ma doorbidin sidii dooni dhuulaca dusha sow umuu dhigan isaguna dhanaankii sow muu dhadhamin oo haqbashadu ma dhaawicin waayahay dhool baa waxay tidhi waan dhiibay ruuxdoo kugu dhaarshay eebe idhig oo isiidaa wadarteenu dhimashada aakhira u dhoofne dhama hadal caburanoo dhildhilada ka soo baxay dhibayaanta riiqyadu bishimuhu dharaayaan iyo dhawaaqsi hoose ah dhool ugu jawaabo wuxuu yidhi dhammaysay ani waan dhantaalmo nololkama dhul sugayee adigiyo dhallaanka haddii aad dhul gaartaan dheefdaan badbaadaan dadka soodal dhowrtaa dhambaalkayga gaarsii sheekada u dhoobee bal dhibkayna gaarsii bal dhibkayna sheeg sheeg sidii ay dhabtiisiyo dhacadiid u saarnayd naftisow kamay dhicin dhama sow ma haajirin qadarkaa dhowaysane markab sow ma soo dhugan sow gargaarka dhiilada xarga dhiibsan mawsiin sow itaali dhinaceed dhaankii ma soo xiran hadda dhool yarkiibay dhooldhoolisaayo isagay u dhacanto nolol uma dhowaato kolkay dhaqan hawootaba dhame iyo xasuus bay dhaayuhu u muuran kolkay dhaqan hawootaba dhame iyo xasuus bay dhaayuhu u muuran hadalba mahadhin ayaan filayaa waana dareen aad u murugo badan cabdi waxaa soo korisay hooyadii oo nolosheeda in badan u hurtay waxay filaysay in wiilkeedu noqdo kii hogaamiye qoyska oo mustaqbal fiican hela hase ahaatee fariinta ay maqlayso ayaa ah war aan farxad lahayn haddaba dhudi oo murugaysan ayaa maansadan soo tirisay cabdiyow dhaqaaqdoo dhigashada tacliintiiyo dhulkaagii ka caagtee maxaad dheef ka haysaa badda dhumucda weyn dhaxantiyo kulaylaha dhexda gaajo loo xidho dhakhtarada carruurteenna lagu miirto dhiigooda ma lahayn dhulkaagii dheefteennu waa dhogor dhaqankeennu waa hodan dakhligiiyo dhaqaalaha waxaa laga dhursugayaa dhallinyaro dadaashoo dhigidoo shaqaysee dhinacaaga ila qabo dhereg mala tahriibkuye anigana dhibaato yahay geysan dhaawac haddii aan ku dhalay oo dhuuxaygiyaa tahay dhagayeelo hooyow dhisme iyo ma lihin guri dhagarqabaha loo gado abbahaana dhimay oo dhexalkaaga muu tegin anna maanta dhacay oo itaalkay dhammaayo oo dhaayahaygu arag male habaar lama dhitaystee dhawaaqayga maqaloo telefoonka soo dhacaa dhiilayaanu igu noqon ii wada dhanqoolka burco dhinacyadeediyo dhagax buuragteediyo dhoobilay dusheeda dhereg bay barbaartii dhinacyada u jiifaan adigiyo dhanxiirkuna dhabbadii tahriibkaad geerida ku dhowrtaan cabdiyow dhallaannimo dhudi hooyadii shalay naaska kuu dhigaysee dhabta kugu xambaartee kugu qaaday dhabarkaa maanta kuu dhawaaqdoo dhambaal kuu qoraysee habaar lama dhitaystee bal dhankeeda soo aad aad bay u mahadsan tahay amran xuseen cabdi oo maansadaasi inooga soo dirtay dalka sacuudiga degeystayaal waxaan naga xasuusina haddii aad jeceshahay inaad ka qayb qaadato silsiladan cusub ee la magac baxday dhalanteed in aad fariimaha noogu soo hagaajin kartid somali at v o a news dot com adiga oo ciwaan uga soo dhigaya silsilada dhalanteed dhegeystayaasha waxaan xasuusin lahaa in maansada ay soo dirayaan ay waafaqsanaato sheekada ay silsiladani ku socoto weliba marka hore qoraal inay ku soo diraan ayaan door bidi lahayn si aan ugu sheegno falcelinta ama meelaha ay tahay in ay wax ka beddelaan sidoo kalena godka maansada ayaa ah jiifto dhegaystayaal intaas waxaa naga eeg barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo toddobaad walba maanta oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo intayn barnaamijkaas lamid a ku kulmayno waxaan iskaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh
farjar ayaa soo diyaariyey halkana kasoo jeedinaya welina stuudiyaha la fadhiya ismaaciil ow silsiladan aad hadda u bixisay dhalanteed inta badan waxay diiradda saareysaa waan malaynayaa ee dhinaca tahriibka way ka bilaabanaysaa marka meelo kale ku dhamaan kartaa way soconaysaa waayo kala duwan baa la maraya iminka hadeer waa wiil cabdi la yidhaahdo dhalinyaro ah wuxuu ka tahriibay dalkii marka sheekadu waxay ka bilaabantay ama suugaantan iminka silsiladan oo kale isaga oo badda dhex taagan ayaa markii uu badii baa waxaa laashkii isagoo dhex saaran unbaa mawjadaha dhinacyo kala duwan kaga soo dhacay markaasuu dawaqaya markaas markuu dawaqayba horta wuxuu isweydiiyey wuu miyirsaday horta maxaad ka timi maxaad u socotay halkan aad ku sugantay waayihii iyo wixii marka halkaas ayaa sheekadu ka bilaabantay alaashaan markii uu yaabay lambadaas looma adkaysan kara argagax badan bay leedahay markaasaa miirka usoo noqonaya marka dadkii ka dambeeyey ma la hadlaya oo ma u sheegaya meesha uu dhex taagan yahay in markani uusan haysanin go-aan marka wuu waa fariimaha u iminka soo diray laga soo qaaday marka fariimo ka laga soo qaado dadkii ka dambeeyo la hadlayaa maxaa la odhan jiray hooyadii dhudi oo kale iyada qudheyduna wiilkan way barbaariso iyadana waxay rajo badan ka qabtay inuu dee wiil kacatina oo nolosha dee wax badan ka anfaco oo qoyska hogaamiya oo dee waad garanaysaa hooyooyinku markay ubadka barbaarinayaan sawir iyo muuqaal durugsan bay kala yihiin marka waxaa suuragala in eebe badbaadiyo inuu yurub galo waayo kala duwanina waa suuragala inuu maro marka sheeko iska taxana a weeye oo dhaqanka iyo nolosha waayaha dhalinyarada ka hadlaya waxyaabahan ismaaciil oo la yaabo waxaa ka mid a tahriibkao kale markaad kala sheekaysato dhalinyarada ama dhalinyarada aan wareysanayna na soo gaartan intii doomaha ay degayeen Een, qof dhalinyaro waxaad arkaysaa hadda doontii uu la socday kasoo badbaaday oo dhalinyaradii faraha badnayd ay ku- ku dhimatay ee dhahaya haddana waxaa laga yaabaa boqolkiiba sagaashan hadday dhimatay tobanka soo badbaaday inaan galaa laga yaaba marka waa laabanaya adi sheekadani marka igu waxaa isweydiiyaa maxaa dadkani ay, dhalinyaradani maxaa madaxooda ku jira caashadii sheekada igu naxdinta badneed waxay ahayd maalmo dhow inagii warar ka tabinaynay dhalinyarada aad soo hadal qaaday ilaa shanta boqol ee badda ku dhimatay waxaan filayaa shanta boqol ee dhalinyarada ah waxaa ka badbaaday koob iyo afartan keliya saddex iyo labaatan ama afar iyo labaatan baa soomaali ahaa inta badbaaday een, waad fahmi karaysaa ilaa saddex boqol oo soomaali ah rag badan baa markaa saaxiibadooda oo masar iyo dadka qaarkoodna libiya laleeyahay qayb ka mid inay ka baxday een, dhalinyaradaas rag badan baa garanaya oo hebel iyo hebel wiil ka mid wuxuu ii sheegay inuu boqol iyo in ka badan uu garanayo oo oo ay dhimatay oo dhimatay haddana sheekada igu naxdinta badneed waxay ahayd maalmo kadib ayuu aan anagoo sheekaysanayna ayaa wiil wuxuu ii sheegay in uu safar u baxayo uu tahriiba isagana uu tahriibayo marka waa soo Hadda dhimanaya waa bay macnuhu toddoba- tahay waa toddobaad kadib markii uu goobjoog u ahaa boqol iyo in ka badan saaxiibadiis ah oo badda ku dhintay welibana isaga keligii ma ahayn waa lala socday wax kale ismaaciil oo aan bah ma garanayo laakiin nimirka allah usoo celiyay dhalinyarada soomaaliyeed weli waxaad la socotaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a